بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائر خلقي أو طارئ فله الاجتهاد وإن كان بمكة أي وإن كان المصلي midka tukanaya haddii uu ku sugan yahay bimakata magaalada maka wa baynahu wa bayna alkacbati asiga iyo kacbadana uu u dhaxeeyo xaa'ilun wax kala teedaya xaa'ilkaasoo khilqiyun ah mid abuurisa aw taari'un ama mid soo dariyey falahu lijtihaadu ijtihaad ayuu leeyahay buui haddii asaga iyo kacbada lagu kala dhex jiro waxaa ku kala dhex jirana ay yihiin wax khilqigoo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala oo markaasi ka xiga xaggii kacbada wax bashar dhisay maaha macnaha waa wax khilqiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa uun ka mid ah sida maalan daruur weyn oo iskaga teeday asaga iyo kacbadii inta u dhaxaysa uma muuqan karto mararka qaar daruuraha waxaa dhacda inay qariyaan meelo fara badan oo qofka arki lahaa inay ka qariyaan xaa'ilkaas hadduu yahay mid khilqi oo abuurisa ama uu yahay mid daari ahoo soo kordhay daari ah waxaa loola jeedaa waa waxay dad sameeyeen daari ah maalan waa derbi gadaal laga dhisoo kale marka hore wuu u jeedi jiray maalinkii dambe ayaa meeshuu kacbadii ka arki jiraa derbi laga dhis dhismahaasi derbiga muxuu noqonayaa waa taari waa wax soo kordhay waay marka waxaasi kal kala teedaya hadduu yahay mid khilqiya ama uu yahay mid daari ah waa isku mid labaduba midkuu noqdaba falahu lijtihaadu ijtihaad buu leeyahay asiga iyo kacbadii haddii la kala dhex galo waxaa kala dhex galaya ama daari ha noqdaano ama khilqi ha ahaadee wuxuu leeyahay qofkaasi inuu ijtihaado wuxuu ku ijtihaadayaa siduu kacbada u qaabili lahaa wain wadaca mixraabahu hadduu mixraabkiisa dhigo cala alciyaani wain wadaca bimacnaa wain banaaw hadduu mixraabkiisa dhiso cala alciyaani ay cala alciyaani waalmushaahada aragti hadduu ku dhiso mixraabkiisa yacnii mixraabkiisa hadduu dhiso meel kacbadii laga arkaayo hadduu ku dhiso sallaa ilayhi xaggiisa ayuu u tukanayaa abadan weligii markuu mixraabka dhisaayey hadduu aragti ku dhisay weligiis mixraabka xaggiisa u tukanayaa mixraabka markaad dhisaysid ama la dhisayey haddii lagu dhisay aragti kacbada la arkayay kadib waxaa imaan kara soo maaha waxyaabo kala dhex gala maalan dhulkan marka hore waa bannaanaa qofkan asiga iyo kacbadii waxba uma dhexayn asagoo kacbadii arkaya ayuu mixraab dhisay mixraabkaasi wuxuu ku aadiyey caynulkacba kadib asigii iyo kacbadii inta u dhexaysay ayaa dhismooyin galeen mixraabkaasi iyo kacbadii inta u dhexaysay guryaha laga dhisay waa tusaale dabaqyaha laga dhisay kacbadii dib waa u arki waayey xagguu qaabilayaa markaa mixraabka uu dhisou qaabilayaa sallaa ilayhi mixraabka xaggii ayuu u tukanayaa abadan weligii maxaa yeele mixraabkan calalciyaana lagu dhisay aragtiya lagu dhisay ma aha ijtihaad kacbadii oo loo jeedaa lagu aadiyey almixraab wuxuu ula jeedaa shiikha waa meesha uu istaagaayo qofka musalliga ah ama imaamka asalka mixraabka waxaa loo yaqaanaa meel uu qofku ku cibaadaysto oo u gaara ma ahayn qol yaroo masjid ka tirsan ma ahayn asalka kadib mixraabkii ama qolalkii qofka meesha uu ku cibaadaysanayo fii beytihi ama makaan markaa ugu talagalay cibaada xijradii iyo qolka uu galayo mixraabkii la dhihi jiray ayaa waxaa loo soo naqliyey ila almasaajid masaajiddii ayaa loo sameeyey qolalkii noocaas ahaa markaasa waxaa laga dhigay meel imaamku istaago mana jirin fii cahdi nabiy sala allahu alay wasalam wax mixraab la yidhaahdo masjidka nebigana ma lahayn sala allahu alayh wasalam mixraab ma lahayn mixraabka wax gadaal ka yimi alimaamu suyuuti risaaluu ka alifay inuu mixraabka bidco yahay bidca inuu yahay ayuu risaalo ka qoray oo ku caddaynayo mixraabku inuusan mashruuc ahayn qur-aanka lagu sheegay mixraab yacnii lafdiga qur-aanka lagu sheegay ama mixraab ama maxaariiba culimmadu waxay yidhahdeen loolama jeedo midka masaajidda ku yaalla eh waa meelo lagu cibaadaysan jiro qofka u gaaro wax masjid ku jira ma ahayn tan waa dambaysa oo wax gadaal ka yimi qolooyinka dhahaya mixraabku waa fiican yahay oo waa mashruuc in masaajidda loo sameeyo waxay ku andacoodeen ama ugu weyn waxay sheegaan waxay yidhahdeen qofku wuxuu ku garanayaa qiblada ayuu ku garanayaa hadduu masaajidka soo galo mixraabka meeshuu ka jiro u fahmaya inay qibladii tahay haddii laakiin masaajidka uusan mixraab lahayn waxay yidhahdeen qibladii inay ka wareertaa laga yaabaa culummadu markay bidcada tacriifinayaan waxay yidhaahdaan waa wax walba oo lala yimaado bacda rasuuli llaahi sal ly slama liqasdi tacabud cibaado darteedna loola yimaado muqtadaheeda iyo shaygaasi wixii keensanayana fii cahdi rasuuli llahi oo ahaa wax jira waqtigii nebiga alay slatu salaam baahidii wey jirtay waqtigii nebiga calayh salatu salaam soo ma jirin baahida ah qofka inuu qiblada garto iyo qiblada in la ogaado muqtadahaasi waa jira haddana nebigu ma samaynin sala allahu calayhi wasalam waana cibaadana loogu talagalay calaa kulli xaal mixraab masaajidda in laga daayaa awlaa maadaama nebigana uusan u samaynin masaaj masaajidkiisa calayhi salaatu wasalaam wax gadaal laga keenana ay tahay waman qaaba canhaa qofkii ka maqnaada canhaa ay can ilqibla can ilkacba kacbadii way ka maqnaato waa arki waayey fa akhbarahu biha waxaa u sheegay kacbadii maqbuulu riwaayati mid riwaayadiisa la aqbalayo ayaa wuxuu uga sheegay can mushaahadatin aragti nin riwaayadiisu ay maqbuulo tahay ayaa wuxuu yidhi kacbadu halkaanay kaaga aadan tahay anaana arkay ayuu yidhi mushaahadu uga warramayaa iyo aragti wajaba qabuuluhu waxaa waajiba in hadalkiisa la aqbalo waxaa ku waajiba qofkaas inuu hadalkiisa aqbalo qofkii kacbada ka qarsoonaata ee qof iqaahoo lagu kalsoon yahay uu yidhaahdo kacbadii halkaanay kaa jirtaa laakiin muxuu ka warramayaa midkan iqada ah ma khabaruu soo naqlinayaa mase mushaahado waay waa mushaahaday aragti midkan wax loo sheegayo wajaba qabuuluhu waxaa ku waajiba aqbalid ayaa ku waajiba waxaa waajiba qabuuluhu aqbalidiisa waajiba wakadaa sidaasoo kale yajibu waxaa waajiba ictimaadu mixraabin mixraab in la ictimaado oo bibeledin beled ku sugan ow qaryatin ama tuulo ku sugan qaryadaasi ama beledkaasoo yakhuru taariquhaa uu badan yahay taariquhaa midka soo gelaya sidaasoo kale waxaa waajiba in la ictimaado mixraab ku sugan beled ama qaryo soo gelideedu ay badan tahay yacni waa qaryo ku taalla maalan waddadii ay marayeen musaafiriinta mar walba waa la soo marayaa soo ma dadku markay soo maraan way ku leexanayaan masjidkii masaajidka mixraabuu leeyahay maalan mixraabkaasi ma u ictimaadaya qofkan meesha mixraabka uu jiro inay qibladii tahay sheekh wuxuu leeya waa ictimaadaya ilaan dadkii dhisaa marka hore taxari ka sameeyey inay qibladii ku aadiyaan asiga markaa wuxuu ictimaadayaa mixraabkaas jihadu u jeedo ayuu u ictimaadayaa wa kullu makaanin meel walba oo sallaa ilayhi nebiyu sala allahu calay wasalam nebiga calayh slat wasalaam xaggii kacbada uu tukaday wa dubita la dabdiyo la xifdiyey mowqifuhu meeshuu istaagay la xifdiyey mutacayinun waa waajib in loo meeshaasi loo tukado uu nebigu u tukaday sala allahu calay wasalam wa kullu makaanin meel walba makaan walba sallaa ilayhi nebiyu sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salatu wasalaam xaggii qiblada uu u tukaday wa dubida ama meel walbuu nebiga xaggeeda oo u tukaday wa dubida la dabdiyo mowqifuhu meeshii nebiga istaagana la dabdiyo oo la xifdiyey mutacayinun waa waajib warkan muxuu ula jeedaa sheikhu raximah ullah wuxuu ula jeedaa haddii la yidhaahdo nebiga sala allahu calay wasalam halkaanuu ku tukaday waxaa dhahaya dadkii la socday ee saxaabada ah meeshaanuu ku tukaday jihadaanna waa qaabilay maalan tiirkaanu u jeestay nebigu sala allahu alay waslm waa tusaale hadde tiirkaanuu qaabilay baa leeay waxaa la cayimay oo la xifdiyey oo la dabdiyey oo la sugay meeshii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu istaagay markuu tukanayo iyo jihadii uu u jeestay iyo meeshuu ku aadanaa haddii la yidhaha marka tusaale ahaan tiirkan uu qaabilay maxaa waajiba tiirka in la qaabilaha waajiba maxaa yeelay dadka nebiga wax ka soo naqlinaya ee la jooga waa asxaabu rasuulillah kulluhum waa cuduul waay dhammaantood dad laga shakisan yahay cadaaladooda maaha siday u dabdiyeen ay u xifdiyeen ayaa loo qaadanayaa meeshaasi marka ijtihaadkaagama furna waa in meeshii nebiga u tukaday sala allah alay slam aad u tukatid wax kale kuguma bannaana wa kullu makaanin salla ilayhi nebiyu sal slam makaan walba oo nebiga xaggii uu tukaday ilayhida waxaad u celinaysaa ila almakaan makaan walba oo sallaa ilayhi nebiyu sala allah alay slam nebiga calayhi salatu wasalaam uu xaggiisa u tukaday wa dubita la xifdiyey mowqifuhu meeshii nebiga istaageene la xifdiyey mutacayinun waa waajib meeshaas in loo jeesta nebiga u jeestay sala اllah alay slam waa waajib walaa yajtahidu ma ijtihaadayo qofka tukanaya fiihi makaankaa dhexdiisa kuma ijtihaadayo bitayaamunin midigaysi walaa bitayaasurin iyo bidixaysi midna ku ijtihaadi maayo haddii lagu dabdiyo la yidhi meeshaanu u jeestay nebigu sala اllah alay slam halkaana waa istaagay kuuguma kuuma furna inaad ijtihaaddo oo aad u ijtihaaddo inaad dhanka midig u leexatid wax yar ama aad tidhahdo dhanka bidixaan u leexanaya ijtihaadkaagama furno itibaaca meeshaan kaaga furan keliya waxaa waajiba inaad nebiga uga dayeeto sala allahu calay wasalam oo jihada u jeesta aada u jeesta taasaa waajiba warkaan ma la fahmi walaa yajtahidu fiihi ku ijtihaadi maayo buu yidhi bitayaamunin midigaysi walaa bitayaasurin iyo bidixaysi waxaan lagu ijtihaadaynin waa maxay mowqifkii nebiga calayh salatu salaam uu istaagay ee la cayimay meeshuu u jeestooo la tilmaamay inaad ka leexatid ijtihaadkaagama furno midig inaad uga leexatidna kuma ijtihaadi kartid bidix inaad u leexatana kuma ijtihaadi kartid waxaa waajib inaad meeshaa qaabisho wayajtahidu wuu ijtihaadayaa bihimaa ay bitayaasuri bitayaamuni watayaasur midigaysi iyo bidixaysi ayuu ku ijtihaadayaa fii hayrihi ay fii hayri makaani nebiy sala allah alay slam makaankii nebiga waxaan ahayn oo min almaxaariibi maxaariibtii ah mixraabyadii ah wixii mixraabyo ah oo aan ahayn kii nebiga sala allahu calayh wasalam ijtihaad waa ka furan yahay hadduu qofka ka shakiyo inuu kacbadii ama qibladii uu si fiican u qaabishan yahay amaa meeshii nebiga uu taagnaa sala allahu calayh wasalam meeshaasi ijtihaadii kama furna wain lam yajid hadduusan helin man yukhbiruhu cid u sheegta can mushaahadatin uga sheegta cid u sheegta can mushaahadatin aragti cid uga sheegta kacbadii iyo qaabilideeda hadduusan helin ile waxaa noo horraysa soomaahan can mushaahadatin haddii looga sheego inuu aqbalayo hadduusan helin marka cid uga sheegta can mushaahada ijtahada waa ijtihaadayaa oo wuxuu ku ijtihaadayaa bidalaa'ili addalaa'il yacni waxyaabaha tusinaaya ayuu ku ijtihaadayaa addalaa'il waa adilada ama yacni daliilada tusinaaya iyo astaamaha iyo calaamaadka iyo qaraa-inta ayuu ku ijtihaadayaa fain lam yacrifhaa hadduusan dalaa'ilkii garan astaamihii hadduusan aqoon astaamaha iyo dalaa'ilka waxaa ka mid a oo inta badan dadka reer baadiyaha ay isticmaalaan xiddigaha qaybo ka mid a oo waxay leeyihin xiddiga noocaasa wuxuu ka soo baxaa ama uu ku aadan yahay jihada qiblada waa la isticmaalaa soo ma wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun dalaa'ilkay ka mid tahay xiddiga noocaasoo kale maalan dadkii yaqaanee aqoonta u leh markii uu meel bahgooyaa uu joogo ama qiblada uusan si toosa u garanayn waa dalaa'ilka uu raadinayo ku ijtihaadaya ayuu qeybkaya qofka waa ijtihaadaya marka bidalaa'il waalqaraa'in dalaa'ilta iyo qaraa'inka iyo calaamaadka ayuu ku ijtihaadaya fain lam yacrifhaa hadduusan garan muxuusan garanayn addalaa'il adiladii hadduusan aqoon ow kaana acmaa ama uu yahay mid indhoolaa oo dalaa'ilkii iyo astaamihii aan arkaynin qallada wuxuu taqliidayaa kayrkii cid kaleu taqliidayaa wain tayaqana alkhaطa'a bacda asalaati biاlijtihaadi acaada sheekhu wuxuu leeyay marka hadduu dalaa'ilka garanayn ama uu yahay qof indhoolo ah qallada ay qallada hayrah hayrkiis ayuu taqliidayaa daduu weydiinayaa dadkaasay u tilmaameen uu u raacaya wain tayaqana alkhata'a hadduu khata' yaqiiniyo bacda salaati salaada kadib bilijtihaadi salaaddii uu ku tukaday bilijtihaadi ijtihaad iyo dadaal kadib hadduu yaqiiniyo khata' acaada waa soo celinayaa salaaddii masaladan waa soo waa soo sheegnay sida sawaabkaa waa maxay annahu laa yuciid waa inuusan ku soo celinayn ayaa sawaab laakiin horaa usoo sheegnay madhabkii inuu yahay inuu ku soo celinayo wayundabu waxaa loo sunneeyaa buu yidhi lilmusalli midka tukanaya an yakuuna bayna yadayhi sutratun halkan wuxuu uga hadlayaa waa axkaamu sutra sutradii loo baahnaa qofka inuu la yimaado markuu salaada tukanayo sutradii oo salaadiisa u asturaysay ee la rabay hortiisa inuu dhigto si dadka hor maraya uu uga celiyo salaadiisa axkaamteedii buu ka hadlayaa wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi lilmusalli midka tukanaya waxaa loo sunneeyaa an yakuuna bayna yadayhi inay hortiisa ahaato sutratun sutro huluaad diraacin dhudhun saddex markii loo qaybiyo laba qayb oo ka mida sutro la eg waa inay hortiisa ahaato waa xagga dhirirka waxaa laga hadlaya huluaad diraac waa dhirirka aw yabsuta ama wuxuu fidinayaa buu yidhi musallan musallow fidinayaa musalla waa sajaayadu sajaayaduu fidinaya fain cajaza hadduu ka caajizo uu awoodi waayo inuu sutradii huluaad diraac xero ama uu sajaayad fidiyo khata waa xariiqayaa buu yidhi khatan xariiqin calaa alaaati adrucin xariiqintaasi waxay u jirtaa calaa alaaati adrucin saddex dhudhun ayay u jirtaa calaa alaaati adrucin waa min qiyaamihi istaagiisa markii laga soo bilaabo ilaa meeshuu xariiqinta ka xariiqayo waxaa u dhaxaynaysa saddex dhudhun fa yaxrumu lmuruuru maritaanku markaa xaaraam weeye xiina idin markaa markaa in la maro oo asiga iyo intuu udhaxaysa sutradii laga maro xaaraan waayo wuxuu ku bilaabay shiikha markuu masaladan ka hadlayay inuu yidhahdo wayundabu lilmusalli waa loo sunneeyaabu madhabu shaaficiya sutradu inay sunno tahaw madhabkay shaaficiyadu qabaan sutradu waa inay sunno tahay laakiin qowlkaasi qowl daciifa waay sutradu sunno ma ahe waa waajib axaadiida ku soo aroortay fi sutra in badanoo ka midana wujuubkaasay tusinaya waxaa ka mida qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam laa tusalli ilaa ilaa sutra waa nahyi ha tukan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ilaa sutra ilaa sutra xaggeeda mooyaane waa kaa mamnuuc macnaha inaad tukato ilaa sutro xaggeeda inaad u tukanaysid mooyaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa laazimi jiray sutrada safaran wa xadaran hadduu musaafir yahay iyo haddii uusan musaafir ahayn labadaba wuxuu laazimi jiray sutrada meelaha bannaanada markuu aado sida xadiidu anas iyo kayrkii ku soo aroortay canaza iyo ulaa loo qaadi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu damca inuu tukadana ushaasaa loo suri jiray oo sutro u noqonaysa wuxuu kaloo nebigu amray sala allahu alay wasalam qofka haddii uu sutro samaysto qofna uu doono markaa inuu asigayo sutradii intuu udhaxaysa maro inuu iska dafciyu amray falyadfachu buy fain abaa falyuqaatilhu marka inaad dafciso oo salaadaada difaacdo waxay ka dhalanaysaa inaad sutro samaysato hadoon sutro lahayn xaq uma lihi inaad qof dafcisi marka hore waa sutra inaad samayso kadibna salaadaada aad ka difaacdo ciddii adiga iyo salaaddii inta udhexaysa maray ayagu maxay deliishanayaan shaaficiyadu maxay deliishanayaan inay sutrada sunno tahay waxay leeyihiin axaadiidta ku soo aroortay fi sutra way jiraan qaar laga dhadhansanayo wujuub sida xadiidkii hadda aan sheegnay axaadiidta la midkaa laakiin waxay leeyihiin waxaa jira saarif ka leexinaya can اlwujuub u leexinaya ilى اlاstixbaab saarifkaasi waa maxay waxaa waaye bay yidhahdeen xadiid ibni cabaas oo bukhaariya muslim labaduba ay wariyeen xadiidkaasi wuxuu ahaa ibn cabaas radi allahu canhu inuu yimid asigoo saaran calaa ximaarin ataan wuxuu yidhi ibnu cabaas radi allahu canh faataytu nabiya salى اllahu alayh wasalam wahuwa yusallii bimina ilaa gayri jidaa waxaan u imid buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam oo tukanaya mino ku tukanaya ilaa ayri jida ilaa gayri jidaarin jidaar ama derbi waxaan ahayn xaggiina u tukanaya waa xadiidka ku jirta marka inuu yidhi famarartu bayna yaday bacdi saf markuu dameertii meel uu ku sii daayay si ay u daaqdo ayuu inta soo noqday ayuu dadkii dhex maray ama ayada laftirkeedaba la dhex maray famarartu bayna yaday bacdi saf safkii qaar ka mid aan dhex maray bu dhex markaa safka la dhex marayo ayaga waxay idhaahdeen waxay tusinaysaa inaysan sutradu waajib ahayn ilaa hayri jidaarna waxay tusinaysaa inaysan sutrada waajib ahayn ashaafici raximah اllah ayaa waxaa laga soo naqliyey ilaa hayri jidaarin inuu ku fasiray ilaa hayri sutra nebigu u tukanaya ayaan arkay ilaa hayri jidaar ay ilaa hayri sutra sutra waxaan ahayn macnaheedu waxa waa sutra ma lahayn weeye marka waxay idhahdeen ficilkaas nebiga ayaa saarifa oo ka leexinaya amarka wujuub ka leexinaya istixbaab u leexinaya laakiin waxaa loogu jawaabay ilaa hayri jidaarin ka laasimi mayso ilaa hayri sutra sutrada derbi keliya miyaa noqda waxyaabaha sutrada noqda waa badan yihiin derbiguna waxyaabahaas badan mid ka mida waay ulaa sutro noqoto oo nebigu sutro ka dhigan jiray sala allahu calayh wasalam mu'akhiratu raxli ayaa sutro noqota qofka inuu maaragtay alwaax taagtaa sutro u noqon karta qof fadhiya uu gadaashiisa ku tukanaya ayaa sutro u noqon kara waxyaaba badanaa sutro noqon kara marka ilaa hayri jidaar daliil ma aha tusinaya inaan sutro in sutro la'aan nebigu tukaday sala allahu alay slam xadiidkaas laga fahmi maayo mana laga qaadanaya nebiga sutro la'aan inuu tukaday idan awaamirta weli waa meesheedii meeshaani saarif ma yaal awaamirtuna waa meesheedii oo waxay tusinaysaa wujuub sutraduna waa waajib sidaasaa sawaaba sutrada ballaceeda wax taxdiida ma laha ballacya dhiriraa jira soo maha ballaceeda ayadu wax xado ma leh tiirkan sutro waa kuu noqonaya hadda ballaciisa xoogaa waa weyn yahay soo maha markii ul loo fiiriyo ulna sutray kuu noqonaysaa wax ul ka sii yarna sutray kuu noqon karaan waxa keliya la fiirinaayo la xadidaayo waa xagga dhirirka way int dhulka markay ka soo kacayso kor soo aadaysa way markii dhulka laga soo qaado sutrada kor loo soo qaado waa inay noqoto huluhaa diraac dhudhun markii saddex loo qaybiyo laba qayboo ka mida inay la eg tahay waxaa sutro aad ka dhiganayso taas waa mid waana midda axaadiida ku timida saxiixa in sutradaada aysa intaa ka yaraan laba kaluu shiiku sheegay ow yabsuta musallaa buu yidhi ama wuxuu fidinayaa buu yidhi sajaayad sajaayaddaasi waxay ku qadareen ayadana inaysan ka badnayn alaaatu adro saddex dhudhun inaysan ka badnayn waa sajaayad la eg intii uu ku sujuudi lahaa waa sajaayadaha hadda sidai qaalibkood u samaysan yihiin sajaayadda qof keliya ku filantaha soo maaha intuu sujuudi ka dhigan lahaa bay la egta oo sajaayadaasi maxay sutro u noqonaysaa waxay idhaahdeen shaaficiyadu sajaayadaas dhexdeedaa salaadiisu ku jirtaa wixii ka shisheeya qofka waa mari karaa bay yidhahdeen idan sajaayadu maqaamu sutra istaagaysaa saasay ayagu qabaan laakiin qowl saxiixa ma aha sajaayad sutra ma noqoto sutradu waa inay kor usoo qaadan tahay wax dhulka fidsan ma ah fain cajaza hadduu ka caajizo marka uu sajaayadii awoodi waayo haa haan wuxuu xariiqayaa buu yidhi xariiqtin dhulkuu xariiqayaa calaa alaaati adruc wuxuu ka xariiqayaa calaa alaaati adruc saddex dhudhun muxuu ka wadaa calaa alaaati adruc waa min qiyaamihi markii laga bilaabo asiga joogiisa ilaa meeshuu ka xariiqayo ayaa saddex dhudhun udhaxaynaysaa macnaha waxaa la diidayaa qofka inuu sutrada ka fogaado sunnada waxaa waaya inuu sutrada usoo dhowaado alaaatu adruc qofka markuu taagan yahay meesha sujuuddiisi ay dhacayso waxay ku beegan tahay saddex dhudhun kadib ay ku beegan tahay halkaasaana sutradii uu ka jeexayaa khadkii khadka waa xariiqin waay xariiqinta maxaa u daliila shaaficiyada waxay yidhahdeen xadiidu abi hurayra u daliila xadiidu abi hurayra ayaa u daliila uu soo saaray alimaamu axmed fii musnadihi wuxuu yidhi nebigu salى اllahu عalayه wasalam إida صallىa axadukum falyajcal tilqaaءa wajhihi شhayئa axadkiin hadduu tukanayo falyajcal tilqaaءa wajhihi wejigiisa ku aadankii ha yeelo شhayئan wax wax un wejigiisa ha ku aadiyo fain lam yajid شhayئan hadduusan wax helin uu markaa sutro ka dhigto falyansib casan ul ha taago fain lam yajid شhayئa falyansib casan ul ha taago fain lam yakun macahu casan hadduusan ul haysan falyakhua khaطan ha xariiqo xariiqtin fain lam yakun macahu casa hadduusan ul haysanin falyakhua khaطan ha xariiqo xariiqtin walaa yaduruhu ma dhibayo maa mara wixii mara bayna yadayhi hortiisa yacni sutradaas kadib wixii mara waxba u dhibi maayaan xadiidka imaam axmedaa wariyey xadiidkan maxaa ku jira marka falyakhua khaanaa ku jirta soo maaha xadiidkan waxaa loo yaqaanaa xadiiu lkha xadiidkan waxaa loo yaqaanaa xadiiu lkha waxaana loogu bixiya waa khadka ama xariiqinta loo la samaynayo w xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha abu cuثmaan abu cuثmaan annahdi ma ah waa abu cuثmaan غayru الnahdi waa nin majhuula xadiidkan sanadkiisa ninkaa majhuulka ah ayaa ku jira sanadku waa ضaciif alxaafid ibn xajar raximah الlah fii kitaabihi atalkhiis alxabiir markuu xadiidkan ka hadlayay wuxuu yidhi ashaara ilaa dacfihi sufyaan ibnu cuyayna waashaafici waalbagawi wagayruhu xadiidkan dacfigiisa waxaa ishaaray ashaara ilaa dacfihi sufyaan ibnu cuyayna inuu xadiidkan dacfigiisa waxaa ishaaray sufyaan ibnu cuyayna والshaaficiyu iyo alimaamu الshaafiعي wاlbagawi iyo alimaamu اlbagawi wagayruhum iyo kayrkood waxay ishaareen xadiidka inuu ضaciif yahay wa qaala اlbayhaqiyu fi الsunan albayhaqi sunan اlkubraana waa leeyahay asunan الsuqraana waa leeyahay laakiin markii la iطlaaqo la yidhahdo fi sunan waxaa loola jeedaa alkubra waa sunanka weyn waay wuxuu yidhi bayhaqi qaala sufyaan walam najid شhayئa yashuddu hada اlxadiiث sufyaan ibnu cuyayna dhahaya walam najid شhayئa yashuddu hada اlxadiiث maanan helin buu yidhi shay xadiidkan xoojinaya xadiidkan asiga sanadkiisa waa daciif wax xoojinayana maanan helin walam yaji ilaa min hada alwajh xadiidkaana ma imaan ilaa min hada alwajhi ilaa wejigan un mooye weji kale kuma imaan hadalka sufyaan laba arrin ayuu noo faa'iideeyey arrinta koowaad waxaa waaye xadiidkan wax xoojinaayo shawaahida inaan lahayn arrinta labaadna waxaa waaye xadiidka duruq kala duwan inuusan lahayn oo mutaabacaad looga heli karo marka mutaabacaadna looma hayo shawaahidna looma hayo idan sanadkan keliyuu leeyahay xadiidka sanadkan ayaa ku jira ninkaas majhuulka ayaa ku jira halkaas sanaduu leeyahay qaala sufyaan aanwa kaana ismaaciil idaa xadaa bihada alxadiidi yaquul ismaaciil ibnu culaya haddii xadiidkan uu wariyo wuxuu dhihi jiray cindakum shayun tashuduunahu bih ma haysaan shaya xadiidkan ku xoojisaan buu dhihi jiray markuu xadiidkan sheego wuxuu dhihi jiray cindakum shayun tashuduunahu bih cindakum shayun istifhaam waaye ay a cindakum shayun ma haysaan agtiinna ma ahaada shay tashuduunahu bihi xadiidkan aad ku xoojinaysaan macnaa ma helaysaan oo ka wadaa xadiidkan xadiid looma hayo xoojinaaya madhab shaafici marka waa maxay fii hada alxadiid alimaamu shaafici madhabkiisa qadiimka ah xadiidka waa xujaysanayaa laakiin fi lmadhab اljadiid waa ka tawaqufay xadiidkan shaafici ibnu xajarna wuxuu yidhi wuxuu ishaarayaa dacfi dacfi ishaaradiisa waxaa qayb ka ah tawaqufkaa qayb ka ah ilaan xadiidka mar hadduu ka tawaqufo dareen waxaa ku jira ah inuusan xadiidka hubin dareen waxaa ku jira xadiidka in dacfi ku jira ah tawaqufkaasi waxaa tusinaya qowlu shaafici raximah اllah kama fii mukhtasar اlbuwayطi albuwayطi wuxuu ka mid yahay min talaamiidi shaafici waxaana la sheegaa shaafici inuu aad ugu kalsoonaa buwaydi masaa-isha qaar markii shaafici la weydiiyena wuxuu u celin jiray albuwaydi ha la weydiiyo dhihi jiray waxaana la sheegay shaafici inuu ardadiisii u dardaarmay inay buwaydi ka faa'iidaystaan marka ninuu imaam shaafici aad ugu kalsoon yaho faqiiha ayuu ahaa albuwaydi wuxuu leeyahay marka kitaab uu ka soo ikhtisaarinayo alum lishaafici kitaabkii alum ee shaafici lahaa ayuu soo ikhtisaariyey waxaa loo yaqaanaa marka mukhtasaru buwaydi ayaa loo yaqaana culamadu aaday u ammaaneen kitaabkaas aad bay u ammaaneen umkii buu soo ikhtisaariyey waxna waa ku ziyaadiyey oo waa ku daray dabcadaha qaar hal mujalladoo weyn waay hal mujalladoo weyn ayuu ka dhigay oo haddii la kala gooyo laba mujalladoo waa weyn noqon lahaa laakiin hal mujalado weynay ka dhigeen mukhtasar اlbuwaydi marka shaafici wuxuu yidhi kama fii mukhtasar اlbuwaydi walaa yakudu اlmusalii bayna yadayhi khaطan walaa yakudu اlmusalii bayna yadayhi khaطan ma xariiqayo midka tukanaya hortiisa ma xariiqayo khaطan xariiqin ilaa an yakuuna fii dalik ilaa arrinkaa inuu ku sugan yahay mooyaane xadiiثun haabitun fayutabac ilaa an yakuuna fii dalik ilaa arrinkaa inuu ku sugan yahay xadiiثun haabitun xadiid sugan oo fayutabac markaa la raacaya mooyaane ha qofka tukanaayo hortiisa xariiqin ma samaynayo buy ilaa arrinkaasi inuu ku soo arooro xadiid haabita oo markaa la raacaya mooyaane hadalkaa maxaa ka muuqda hadalkan waxaa ka muuqda shaafici inuu wargelinayo sugnaanshaha xadiidkan hadalkan waa fi ljadiid waa fi lmadhab اljadiid kii qadiimka ahaa xadiidka shaafici waa deliishanayey fi lmadhab اljadiid laakiin waa ka joogsaday deliishiga xadiidkan labada madhab hadday iskhilaafaan madhabu shaafici kee ah sida صaxiixa waa aljadiid maxaa yeele qowl rajul maa qaalahu akhiiran wa ninka hadalkiisu waa wuxuu markii dambe yidhaahdo ee ma aha warkiisii hore warkiisi hore waa ka tegey shalay waxbaa raajix la aha waa ka guuray maanta kayrkiisa u rajaxay wixii markii dambe uu rajaxaa loo nisbaynaya marka imaamu shaafici marka raximah اllah sida xaafid ibnu xajarba uu sheegay wuxuu ishaaray xadiidkan inuu daciif yahay hadduu xadiidku daciif yahay khad ma la samaynaya khad lama samaynayo maxaa yeelay khadku wuxuu ku dhisnaa xadiidi abi hurayra xadiid abi hurayrana waa daciif maa buniya calaa daciifin fahuwa daciif wixii daciif lagu dhiso waa daciif xadiid daciifa masaladii lagu qotomiyo ayaduna daciifay noqonaysaa xadiidkan marka ma sugnaa sidaa darteed xariiqin la samayn maayo xariiqintu daliil ma aha yacni daliil kuma sugnaa sutraduna waxaa shardiya inay kor usoo qaadan tahay xariiqinna wax kor usoo kacaya maaha shiikha wuxuu yidhi fayaxrumu lmuruuru hadduu qofka sutro samaysto waxaa xaaraama maritaan xiina idin markaa wayundabu waxaa la sunneeyaa dafcu lmaari midka hor maraya in la dafciyo ayaa la sunneeya qofka isku daya inuu adiga iyo sutradaada dhexdooda maro iska dafci waxaa la sunneeyaa buu yidhi inuu iska dafciyo culamada qaarna waxay leeyihin sunno maahe waa waajib inuu iska dafciyo maxaa yeele salaadiisa inuu dibaaco waa ku qasban yahay wuxuuna ku dafcinayaa bilashali sida fudaydka badan waddooyin badanoo wax la iskaga dafciyaa jira qofka waxaa iskaga dafcin kartaa inaad u ishaarto waxaa iskaga dafcin kartaa inaad gacanta ku celiso waxaa iskaga dafcin kartaa inaad kala tuurto waxaa iskaga dafcin kartaa inaad feer ama dharbaaxyo ku dhufato intaba waa dafci soomaa laakiin xaggee laga bilaabayaa bil ashala laga bilaabayaa ashalka waxa waaye marka hore inaad gacantaada u dhigto si uusan safka u marin bil ashal ayaa iskaga dafcinaysaa wayaziidu waa ziyaadinayaa muxuu ziyaadinayaa dafcintii ayuu ziyaadinayaa awooddeedii qadra alxaajati intii dantu keento haddii marka hore ishaaradaad u ishaartay uu ku hakan waayo gacantaad ku celinaysa hadduu ku haka waayo inaad kala tuurto marka dambe waa ku qasbantaha ood xoog u dafciso sida dantu ay keenaysaa mar walba ziyaadinaysaa wayaziidu waa ziyaadinayaa qadra alxaajati qadarka baahida iyo xaajada iyo dantu ka saa'il arrintan waxay la mid tahay sida saa'ilka oo kale asaa'il waa aladii yuriidu qatla nafsika dulma wacudwaana waa midka doonaaya inuu naftaada gooyo ishaaqa ruuxik ruuxdaada inuu gooyo ayuu rabaa dulman wacudwaana xadgudub darteed kaa maxaa la yidhahdaa saa'il baa la yidhahdaa saa'ilka markay ka hadlayaan fuqahada kitaabkan waa noogu imaan doonaa insha allah saa'ilka inaad iska dafciso xaqa u leedahay man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid markaa iska dafcinaysa marka sidee u dafcinaysaa saa'ilka bilashali falashal midkan saa'ilka ee raba inuu maalan naftaada dhibaateeyo hadduu maalan toorey wato adigana aada qoran haysato labadiina yaa badan yaa awood badan ninka qoraga haysta soo maha haddaad shan xaba ku dhufato ninkii asagoo toorey wata cudurdaar uma lihid hadhowta waa iska celinaya maxaa yeele waxaad awoodi kartay dil waxaan ahayn inaad iskaga celiso qoraga haddaad ku qabato tooreyda waa tuuraayo intaasaa ku filan laakiin inaad disho ma lihid mar walba waxaad iskaga dafcinaysaa sida ugu sahlan hadduu laakiin maalan asigana qora wato adigana aa wadato hadda markaas ninka ilaahay u qadaraa waa xaleelayaan labadiina hadday asigu markaa waxaleelaan adigu macduuraa tahay sharcan wax lagugu leeyaha ma leh diyana laguguma leh qisaasna laguguma lahan ilaahay agtiina dembi kuma lihi asigana waa fi naar maadaama uu yahay muctadi xadgudub xadgudbaaya saa'ilka marka waxaa la iskaga celiyaa bilashal falashal sida ugu fudud sida ugu hooseyse ugu yar ad iskaga celin karto laakiin adoo si yar iskaga celin kara inaad si ka weyn aaddo sharcigu kuuma ogola tanna waa sidii oo kale qofka adoo gacanta u ishaari karaa inaad xabadka ku dhufateed tiraada salaadan ka ceshanaya sax maaha ama aada xoog u kala tuurto ayaday kaaga filan tahay inaad u ishaarto mar walba waxaa la rabaa sida fudud inuu raaco waa ka saa'il hadduu marka iska celiyo asagoo dariiqii sharciga u tilmaamay raacaya fa in maata hadduu dhinto waa celisay waa isa soo maqiiqo waa is soo taagay haddana mar labaadaa celisay xoog inuu ku maruu damcay waa dafcisay saastaa u kala tuurta naftaa ka baxday waa suuragal soomaa inuu dhinto maxaa la sameeya shiikha wuxuu yidhi fain maata hadduu dhinto fa hadrun dhiiggiisu hadur waayigu wax kasoo qaad ma leh wax ka soo qaad male dhiiggiisa wax lagugu leeyaha ma laha diyana laguguma lahan qisaasna laguguma lahan maxaa yeele sharciga ku amray inaad iska dafciso intii sharciga ku amraa samaysa laakiin bishardi waa inaadan adiga ictidaa samayn ama qadarkii loogu talagala iskaga dafcin lahayd ka badan waa inaadan samayn arrintaani waa arrintuu sameeyey abu saciid alkhudri radi allahu canhu asoo xadiidkaas ku dhaqmay masaladan waxaa loo deliishanaya waa xadiid abi saciid hadeeta aan sheegayn إذا صلى أحدكم إلى سطرة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان qofkaas waa shayطaan buu yihi nabg alay slat slam riwaayada qaarna waxaa ku jirtay waxaa maciisa ah qariin ama shayطaan falyadfachu ha iska celiya buy ha ka dafciya salaadiisa hadduu diido hala dagaalamo abu saciid radi allahu canه nin baa damcay inuu salaadiisii hormaro waa uu ishaaro gacantu u taagay ninkii wuxuu damcay inuu xoog ku maro waa celiyey mar labaaduu isa soo celiyey ou damca inuu maro waa nin dhallinyara wuxuu isleeyay muxuu kuu celcelinayaa xooguu damcay inuu ku maro waa kala tuuray abu saciid ninkii waa xanaaqo waa dacwooday marwaan uu dacwooday oo markaa amiir ahaa waa loo yeeray abu saciid maxaa sidaa u yeeshay markaasuu yidhi nebiga ay amray sala allahu calayh wasalam rasuulkaa yidhi buu yidhi falyadfachu fain abaa falyuqaatilhu ninkan shaydaana ayaa riixaaya buu arrintu mar hadday sharci noqotay hadda marwaan waa ka leexday ilan abu saciid daliil u haystaa can الnabiy salى الlaه alay slam ficilkaa uu samaynayo qofka marka isku dayaayo qof tukanayo inuu hormaro arrintiisana waciidaa ku soo arooray sida macruufka oo in badan aad og tihiin low yaclamu اlmaaru bayna yaday اlmusalي maada عalayhi lakana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura min an yamura bayna yaday fain lam takun sutratun haddaysan sutra ahaa jirin qofkan sutrada ma samaysan aw tabaacada canhaa ama sutradii buu ka fogaaday kuriha almuruuru waa la karaahiyaystaa buu yidhi in la maro waa laga fiican yahay inaad marto walaysa lahu asigana xaq uma lahan addafcu inuu dad celiyo xaq uma leh hadduu sutra la-aan tukanaayo hadda qofkaa salaaddiisa asaa dayaacay inuu yidhahdo dadaan salaad ka celinaya xaq uma laha maxaa yeeley salaaddiisu uma uma dhowrna salaaddiisu sutro uma laha ilaa xagguu celinaya maalan hadda qofkii halkaa bannaan iska istaaga ee qiblada u jeesta ilaa halkuu difaacaya hortiisa dhan waa furan taha kaasoo kale salaaddiisa asaa sutro u yeeli waayey xaq uma lahan inuu dad ka difaaco waxaa la mid a midka sutrada ka fogaada maalan labadan tiir inta udhaxaysa tiirkaa dambe aftiisuu ku tukanayaa kanuuna rabaa inuu sutro ka dhigto waxaa udhaxaysa masaafo qof uu ku tukan karo ama ka badan inuu yidhaha marka tiirkaasaa ii sutra ayaan loo soo dhowaanin anna xaggaan taaganaha sax ma aha sutradaada waa inaad u dhowaato haddaa rabta inaad difaacato maxaa yeele qofka markuu sutrada saas uga fog yahay maba difaaci karo ilan gacantiisuba ma gaarto sutrada waxaa la rabaa inay kuu dhowdahay ay kuu jirto alaaatu adro saddex dhulun inay kuu jirto markaad taagantaha qofkii soo mara gacanaad ku celin kartaa waa dafcin kartaa fain lam takun sutratun haddaysan sutra ahaanin yani haddaysan jirin sutra aw tabaacada canhaa hadu ama sutrada uu ka fogaado kuriha waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi almuruuru maritaanka waa la karaahiyaystaa buu yidhi macanaa waa la karaahiyaysta wuxuu ka wada waa khilaafu lwlaa waa laga fiican yaha way in la maro walaysa lahu xaqna uma lahan yaan xaq lahayn midkaan tukanayo sutra la'aanta xaq uma lahan addafcu celin inuu dad dafciyo wax ka celiyo xaq uma leh walow wajada hadduu helo fii safin saf dhexdiisa haddii uu ka helo furjatan duleer meel bannaan hadduu safka dhex arko falahu lmuruuru wuxuu xaq u leeyahay inuu kii tukanaayay dhex hormaro liyasturahaa si uu u asturo ama u daboolo meeshaasi bannaan wuxuu leeyahay sheikhu qofkan tukanaaya hadduu safkii ka horreeyo uu ka arko furja furjadu meel bannaan way furjada waa in la buuxiya soo ma safkan kaa horreeya haddii qofki ka baxo maalan oo adiga meesha kugu aadan ama kuu dhow ay bannaan tahay waa inaad buuxiso hadday marka dhacdo adoo meeshaas u socda inaad dad tukanaayo hormarto shiikha wuxuu leeyahay waa hormari kartaa sidee suuraddeedu noqonaysaa laba arrinba laba siba suuraddeeda waa noqon kartaa safkaa horreeya markii sufuuf laga hadlaayo haddee jamaaca lagu tukanayaa soo ma jamaaca lagu tukanaya ayadoo jamaaco lagu tukanayo haddii saf dambe aad inta ka soo baxdo mid hore aad soo gasho maalan qofkan meeshuu ka baxa adiga kuguma aadana waa kaa dadbantaa waa inaad leexato soo ma yacni waad wareegaysaa qofkii safkii aad gelaysaa markaad saf meeshaan bannaan aad aadayso maxaad hormaraysaa cala alaqal qofka ku dhinac taagnaa ayaad hormaraysaa haddii sidaas la yidhaha taas awalayba bannaaneed soo ma ya awalay bannaanayd laakiin ayagu shaaficiyadu ma kala saaraayaan qofka inuu keligii tukanaayo iyo in saf lagu jiro lidaalika sutradu inaysan waajib ahayn waxyaabay u daliishadeen waxaa ka mid a dhexmaridii ibnu cabaas uu dhex maray sufuufta laakiin sida saxiixa waa in la kala duwo haddii jamaaco la tukanaayo sutrada yaa ilaalinaya imaamka keliyaa ilaalinaya amaa dadka jamaacadaha sufuufta ku jira qofkii hormaraya la hadli maayaan mana dafcinayaan waa sida ibnu cabaas sameeye radia allahu can sutratu limaam ayaa ayaga sutro u ah sutrada imaamkana asaa imaamka ilaalinaya imaamka laga rabaa inuu ilaaliyo suuraddaas marka awaleyba bannaaneed sida saxiixa hadduu taa shiiqa ula jeedo marka suurad markeeda hore bannaaneed wey haddii maalan suuraddaasi ama laga duwo suurad kale loo duwo waxaan ku tusaalayn karnaa qofkaani wuxuu yimid masaajidkuu soo galay masaajidka ayuu soo galay wuxuu arkay saf ka horeeya oo furja ay ka bannaan tahay safkaas ka horeeya waxaa ka sokeeya hal qof oo maalan salaad horoo ka tagtay soo qallaynaya rabana jamaacada inuu soo haleelo safkaas gadaashiisa hal qofaa ku tukanaya qofkaas sutraa u taalla qofkaas sutrada u taallana wuxuu ka sokeeyaa furjadii aada buuxin lahayd suuraddaasi ma ma ma la fahamsan yahay safka u dambeeya ayaa waxaa ka bannaan meel laakiin waxaa kaaga aadan qof keligii tukanaya hore waxaan usoo marnay qofka hadday salaad faa'itaa hordhaafta ay jirto rabana inuu soo qalleeyo jamaacadana uu haleeli karo inuu salaaddii dhaafta soo qallaynayo kadibna jamaacada uu idraagayo haleelayo soo ma ninkaa wuxuu ku mashquulsan yahay salaaddii dhaafta inuu soo qalleeyo jamaaco kuma jiro laakiin wuxuu kaaga aadan yahay meeshii aad buuxin lahayd ee bannaanayd ayuu kaaga aadan yahay shiikha wuxuu leeyahay falahu lmuruur wuxuu leeyahay midkaan inuu maro midkaan tukanayo inuu hor maro sababtu waa maxay liyasturaha si meeshaas bannaan oo u asturo meesha bannaan si uu asturo si u asturo wuxuu ula jeedaa si uu u galo suuraddan dambe shiikha miyuu ula jeedaa mase suuradda horu shiikha ula jeedaa middaan dambe ulama jeedo waxyaabaha xoojinaya inuusan ula jeedin waxaa ka mid ah oo midda hore ula jeedo waxaa ka mid ah markay cilaynayaan shaaficiyadu waxay leeyihiin dadkan safka dambe ku jira ama ninkan la hormaraaya oo adiga aada hormaraysid xaqaad u leedahay inaad hormarto maxaa yeeley asaa buuxi waayo meesha duleesha ciqaabaa looga dhigay soo ma jeedin waxaa la rabay dulaalka in la buuxiyo hadduu buuxi waaye adaa buuxinaya asiga salaadiisa inaad hormartan oo waxaad ku banaysatay asaa ka gaabiyo qofkan inuu marka hore meeshaa duleesha buuxiyo ninkii wax soo qallaynaya suuraddaas ma noqon kartaa ma noqon kartee waa dad saf ku jira oo wada tukanaya oo safka ka horreeya buuxi waayoba ayaga marka calaa madhabihim waxaa waaye safka inaan la dhex mari karin in la dhex mara inaysan laga fiican yahay ayagoo dabcan sutrada sideeda waxay u arkaan inay mustaxab tahay muruurkuna uu xaaraam yahay muruurka inuu xaaraam yahay laakiin waxay leeyihiin qofkii sutra la waayo hadduusan sutro lahayn waxay leeyihin muruurka xaaraam ma ah xadiid ibnu cabbaas waxay ku fasirayaan marka muruurkii aan xaaraamta ahayn sidaasay ku tusaaleeyeen calaa kulli xaal wacii darana ku soo arooray sida aada maqasheen qof tukanaayo in la hormaro qofka tukanaayo waa inaad iska ilaaliso hadduu sutro leeyahay gaar ahaan hadduusan sutro lahaynna asaa salaadiisa dayacay laakiin adiga laftirkaaga waxaa lagaa rabaa inaad mar walba ka dhowrsato ood ka wareegto asigana maxaa ku waajibo laga rabaa inuu salaadiisa sutro u yeelo qofka hadduu ogaan lahaa hor maraayo qof tukanaayo sida xadiidkii nebiga ku jirta alayh salatu salaam waxa dushiisa ah waxa dushiisa ah waa maxay oo min alimiya min alimi xadiidka kama mid ahe waa tafsiir waxa dembiya dushiisa hadduu ogaan lahaa nebigu wuxuu leeyahy sala allah alay slam inuu afartan taagnaada uga khayr badnaa lahay afartan inuu taagnaado lama sheegin afartankaas waxa ay tahay ma afartan maalmooda ma afartan bila ma afartan sana ma afartan saacba lama sheegin laakiin intaas maxaa ugu yar afartan saaca ugu yar soo maha haddii afartan saac laga soo qaado xataa afartan daqiiqo haddii la yidhaaho afartan daqiiqo waa saacad agteed inaad muddo dheer taagnaato ayaa waxay kaaga khayr badan tahay inaad qof tukanaayo hormarto maxaa yeele qofkaas salaadaad ka mashquulinaysaa maritaankaas aada hormarayso salaadaad uga mashquulinaysaa waxaa loo baahan yahay marka markii la tukanaayo ama salaada laga baxo ee qofka uu socdo haddaad rabtid inaad baxdo iska fiiri dadka tukanaayo maaha inaad iska orodo oo marba qof sii dardarto ama salaadiisa aada sii goyso dunuubaad ku dhacaysaa waa inaad iska fiiriso khaasatan awqaadaha salaadda masalan haddii salaad laga baxo waxaa qaaliba inay jiraan dad ragcad ay dhaafeen soo maa hal ragcadad ay dhaaftay qaaraa laba dhaaftay wixii dhaafay la imaanaya adiga markaad socoto mar walba iska fiiri haddaad aragto qof tukanaya ka wareegso haddaad heli karto meelaad uga wareegsato haddaadan heli karin taagnow inaad taagnaataa kaaga khayr bada inaad hormarto waxyaabaha safka ama salaada qofka ka gooya waa laba nooc qaar goyntooda waa qaطcu nuqsaan ajarkay nuqsaamineen qaarna goyntoodu waa qaطcu buطlaan oo salaaday burineen sida صaxiixa ah salaaday burineen waxyaabaha salaada burinaaya saddexa nebigu ku sheegay salى اllahu عalayه wasalam alximaar wاlkalb اlأswad wاlmarأaة اlxaa'id saddexaasaa nebigu sheegay salى اllahu alيه wasalam dameerka salaadda waa gooyaa hadduu adiga iyo sutradaada dhexdooda maro waxa laga hadlayo waa sutradii adiga inta idin dhexaysa wixii sutrada ka shisheeya shaqo kuma lihi hadduu adiga iyo sutradaada intu udhaxaysa dameer soo maro salaadaadu waa soo bilaabaysaa waa burtay hadduu ey madow soo marana salaadaadu waa burtay haddii qof dumara oo qaangaara ay soo martana salaadaadu waa burtay almarأaة alxaa'id alxaa'id bimacnaa albaaliga loola jeedaa culamada qaara waxay yidhahdeen saddexdaas goyntooda nuqsaana laga wadaa oo khushuuca iyo ajarkeen nuqsaaminaha laga wadaa bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa ah nuqsaan loolama jeede bulaana loola jeeda ajarka salaaddaa buraysa caaisha radi allahu canha arrinkaas waa diidee shabahtumuuna bilkilaabi waalximaar bay tiri waxaad nugu shabahdeen bay tiri eeyaha iyo dameerada nugu shabahdeen bay tiri haddaan dumarna marka yeeli maayo bay tiri arrinkaas caaisha radia allahu canha xujay kaysato waxay tidhi aniga nebigan hor jiifa bay tihi sala allahu calayh wasalam markuu sujuudo waa iqarjuufanayey lugahayguna asay ku aadanaayeen bay tihi macnaha maxay ka wadaa salaaddii rasuulka kama burin sala allahu calayh wasalam laakiin bacdu ahlilcilm waxay yidhaahdeen sida ibnulqayim oo kale wuxuu yidhi hooyoy caaisha waa umulmu'miniin adigu waa jiiftay maadan marayn buu yidhi adiga waxaadu mariin ma ahan buu yidhi xadiidku wuxuu nebigu ka hadla maxay ahayd salaada la goynaayo mariday ahayd ee hor jiifid ma ah haddii qof dumar hortaada ay jiifto xaggeeda waa u tukan kartaa salaadaadana ma burinayso laakiin waxa laga hadlaayo waa mariin caaisha waxay sheegaysana waa inay hor jiiftay nebiga alai slat slam marka qof dumar inay ku hor fadhido ama ay ku hor taagan tahay ama ay ku hor jiifto salaadaadu ku buri mayso laakiin waxay ku buraysaa adigay sutradaada inta u dhaxaysa inay marto sida xadiidka ku sugan wixii saddexdaa ka soo hara qadcigoodu waa qaطcu nuqsaan ajarkaa ku nuqsaamaya haddaad difaaco weyso salaadaasi ajarkaagaa nuqsaani gelaysa khushuucaagana darar iyo dhaawacaa gaaraya ila miriq miriqda qofkan uu ku hormaraayo adiga salaadaada uu hormarayo khushuucaaga waxbay udhibaysaa qalbigaaga saameynay ku yeelanaysaa wuu ku mashquulinayaa waa inaad salaada ka dafciso oo ka celiso marka wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin